kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka soomaaliya waxa ay ruclo orod ugu jirtaa in laga dhaafo deymaha shanta bilyan ee dollar ku dhowdhow ee lagu leeyahay tobannaankii sane lasoo dhaafay wakhtigii burburkana lacagta dulsaarka ay kusii badanaysay magaalada washington waxaa ku sugan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo sidoo kale tiro ka mida golihiisa wasiirada oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda waxay la kulmeen wafdigan madaxa baanka adduunka xogayaal maraykana iyo madaxa hay-adda lacagta adduunka e i m f dhammaantoodba waxa ay kala hadleen sida wakhtigan looga deyn lahaa soomaaliya lacagahaasi deynta ah haddaba soomaaliya sharuudihii horay loogu xiray in lacagtaasi laga daayey ma fulisay sidee ayay ugu sahlan tahay in deyntaasi laga cafiyo mase la joogaa xilligii soomaaliyaba ay codsan lahayd in deymahaasi laga daayo maxayse uga dhigan tahay waa qodobka aan ku eegi doonno barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan marti ay iigu yihiin doctor maxamuud maxamed culusow oo ka faallooda arrimaha soomaaliya degan gudaha dalkan maraykanka brofesor xuseen warsame oo ah dhaqaalayahan degan dalka kanada islamarkaasina ka mida guddiga dhaqaalaha ee soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta dowladda federaalk ee soomaaliya jamaal maxamed xasan kana mid ah wafdiga ra-iisul wasaaraha ee ku sugan magaaladan washington waa tahay dhammaantiinba soo dhowaada waan dhownahay sara waa hagaag waad baad mahadsan tahay bal ugu horreyntii haddaan ku bilaabo wasiir jamaal waxaad faahfaahin naga siisaa kulamadii maalmahan aad la qaadateen madaxda ka tirsan hay-adda i m f ta iyo world bankiga iyo sidoo kale saraakiisha maraykanka waa mahadsan tahay zahra waxaa salaamaya labada doctor aada iyo aada waa mahadsan tihiin waxaan nimi maraykanka waanu qayb ka ahayn wafdiga hogaaminaya ra-iisul wasaare xasan cali khayre oan joogna hadda dhowr beri waxaan u nimi inaanu ka qayb qaadano shirarka guga ee ka dhaca washington ay soo qaban qaadeen hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka sidoo kale waxaanu u nimi inaan la kulanno dowladda maraykanka qaybaheeda kala duwan oo shirarka hadda ku guda jirno shirarkii aan la galnay markaa hay-adda iyo bangiga labaduba si fiican ayay noogu socdaan intii badneed waaweyneed waa ka gudubnay wax badanna waa isla meel dhignay kuwii maraykankana waa noo socdaan insha allah waxaan rajeynaa inaan dhowaan soo gabagabeyno aan waddanka ku noqono dalan waa hagaag dad badani waxa ay hadal hayaan sida ay soomaaliya ugu suuroobi karto in deyntan shanta bilyana laga daayo wadiiqadeed marteen maxaase idin dhiman waa su-aal fiican saad la socotid ka badan shan bilyan ayaa laynu ku leeyahay oo deyn ah oo ururo badan iyo dowlado badan ugu leeyihiin marka si deynta lagaga cafiyo waxaa jira process la maro wadadaas oo ay jeexday hay-adda lacagta adduunka oo wadamada badan inagana la midka ah wadamadaas oo dhan ay soo mareen waxa weeye waa barnaamij shuruudo badan lagu xiraayo shuruudahaas oo la rabo in systemka dhinaca maaliyadda dhinaca dhaqaalaha dhinaca arrimaha bulshada waxyaalo fara badan meelo fara badan u arkaan haddii wax laga qabto inuu wadanku yeelanayo awood dhaqaale oo fiican oo ama sidan dhaanta markaa loo ogolaan karo deyntii laga cafiyo si ay ugu sahlanaato inay inay markaa helaan loo ogolaado inay la macaamilaan bangiga adduunka iyo bangiyada kale waaweyn processkaas marka hawshaas waxay noo socotay muddo dhowr sano ah qaybtii ugu dambeysay ayaan soo gabagabaynay intii intii weyneyd dhowr qaybood weye qaybtii ugu dambeysay ayaan soo gabagabaynay bishii haddaan soo dhaafnay koob iyo soddonkeedii oo sideed iyo toban shuruudood oo nala ku xiray sanadkii hore aan kasoo baxnay dhammaantood hadda bishii shanaad ayaa waxaan gelinaha intii ugu dambeysay wadahadal ah oo dhowr bilood qaadanaysa taas oo la fiirinayo lix bilood sidaan wax u maamulo dhaqaalaha iyo arrimahaas oo dhan shuruuda shuruud kaloo ah dhimidda saboolnimada barnaamij la yidhaahdo oo qorshaha qaranka lagu dhex sameynayo i p r s p loo yaqaan iyo kan saddexaad oo ah in waxyaalihii lasoo sameeyey waaweynaa ee reformkii hore loo soo sameeyey inaan dib looga noqon shuruudahaas yararkaa fudud waan rajeynay dhammaantood inaan kasoo baxno qaybtii dhimidda saboolnimada qabyo qoraalka hore waa gudbinay way ogolaadeen tan kalena waa tii aan hore usii wadnay waxaan rajeynaa haddii alla idmo inta sanad ka hadha inaan iska dhamin arrimahaas dabeedna la gaaro wax loo yaqaano waktigii go-aan qaadashada oo decision point la yidhaahdo kaas oo noo sahlaya marka inaan dib ugu noqono processkii wax hibig initial process la yidhahan gelayna oo noo fududeynaya inaan marka la macaamili karno bangiyadii waaweynaa iyo deeqbixiyaasha waa tahay markaasi dalalka deymaha soomaaliya kule ma daldal ayaad ula xiriireysaan oo waddan walbaba gooni ayaad uga codsan doontaan mase si guud dalalka ku jira qaramada midoobay amaba hoos imaanaya bangiga adduunka ayaa idiin sameyn doona si wadara inay idiin cafiyaan dad badan oo kala duwan ayaa nagu leh marka qolada ugu badan nagu leh waxaa la yidhaha paris club iyaga muddaan wada hadal noo socdeen wadankan maraykanka deynta ugu badan nagu leh shalay aan wasaaradda maaliyadda la kulanay wadamada carabta islaamku iyaguna lacag badan ugu leh laba bilyan ka badan kulligood dhowr goor ay waraaqu soo saareen oo shirarka carabta kii ugu dambeeyey ay yidhaahdeen soomaaliya deynta waa ka cafinay marka iyagoo dadku tusaayo inay deynta kaa cafiyaan ama diyaar u yihiin ay kaa cafiyaan sida talyaaniga iyo wadamo badan shuruudahan waa inaad soo martaa processkan marka processkan kuu dhamaado ayaa markaa dadki wadamadiiba la xiriiraya oo wakiilaha u jooga bangiga iyo hay-addaba lacagta iyagaa marka markastana waan la kulnay dhammaantood iyaga ayaa markaa gudbinaya go-aanadii hore u qaateen gaargaar iyo kii urur ahaan ku qaateen ayaa la isku darayaa boqolkiiba toddobaatan dadka deynta kugu leh hadday isku raacaan proceskaas waa kuwa hirgala waxaa jira marka qeyb kale oo hay-adda lacagta adduunka iyo bangiyada banka adduunka ay ka mid yihiin oo aan ahayn dawlado iyaguna lacag nagu leh groupkaasna iyaguna processkana qeyb ka yihiin wayna ogolaadeen waxay yidhahdeen markaad soo gaartaan halkaas oo bis sanadka inta ka hadhid aad dhamaysaan shuruudahan ku heshiinay ayaan anaga lafteeda marka qaadaynaa qeybtayadii oo waxaan idin furinaa bage cusub bagekaasoo hibigaas oo marka uu dhammaado noqon doonta waxba la cafiyey marka haddii alla idmo haddaan sidaan ugu talagalay ayaan ku shaqaynay wax ku socdaan rajo aada u fiican yaan qabnaa in dhawaanaan soo gebagabayn doona haddii alla waa tahay bal waxaan aadayaa dhinacaasi michigan docor maxamuud maxamed culusow muddo ayay soomaaliya hadal haysay in deyntan laga cafiyo bal markaad dhinac ka eegto adigu maxaad odhan lahayd dhammaan saare adiga iyo saaxiibada igala qeyb galaya wasiirka iyo profesor xuseen waa salaamayaa runtii hadda anigu waxaan isleeyahay horta ka hadlidda deynta iyo arrimaheedu maahan waa dad wax laga yaabe muhiimadda iyo dalka u leedahay waa wax la qiyaasi waa wax la qiyaasi karo ah inay muhiim tahay in dal haddii deyn lagu leeyahay laga cafiyo ujeeddada loogu talagalana waxay ahayd waxa weeye deyntii lacagtaas lagu bixin lahay in dalkaas uu helo fursad uu horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa uu bixiyo laakiin haddaan hadda soomaaliya usoo noqono runtii waxa weeye mawduucan ka hadladiisa iyo waktiga la geliyey iyo maaragtay sida dadka aan loo tusiyey waxaad is leedahay waa wax aan loo baahnayn wakti badanna looga luminayo dadka hawlihii dalka la rabay in laga qabtayna runtii aada u malaynayso ka ka marin habaabinaysa hawshaanu dhinac waxa weeye horta hawl farsamo weye wasiirku waxa uu sharaxay isu sharaxay waa hawl iska farsamaa oo maaragtay processka kelmadihiisa waaweyn waxa ku dhex jira ayay yihiin laakiin waxaa ka hooseeya waxa weeye siyaasad maamul maaliyad muxuu ahay iyo hawlo kale oo la rabo in la fuliyo sida hadda wasiirku sheegaya sideed iyo toban maaragtay shuruudahana laku xiru yiri haddaad fiiriso shuruudaha lagu xiray ma ahan shuruudaha hadda weyn waxa weeye soomaaliya mushkiladda haysataa waxa weeye gurigaadoo dumay oo hortiisa qashin badan yaallo marka war si gurigaada bal wax looga qabto marka u horeysa qashinka iska qaad camal adigoo lagu yiri oo kale wey marka waxaa laleeyahay waxa weeye war sharcigeeya baarlamaanka ku saabsan sida dakhliga loo ururinayo oo canshuur aan sharci lahayn ha qaadinina maaragtay waxaad yeelaysaan bangiga hagaajiya maamulkiisa iyo siduu u baahan yahay iyo dadka tababarkiisa waxaa loo baahan yahay inaad samaysaan mataqaanaa dakhliga kordhiya marka waa waxyaabo oo yaryar oo adigu tillaabooyinka ah ilaa hadda dawladdii hore iyo dawladdan ishuga ugu weyn oo laisku haystaa waxa weeye wax la yidhaahdo public financial management wax la yidhahdo war miisaaniyadmaqaalihiina hesheen see u maamuleysaan ayaa laisku hayay marka iyadii baa hadda weli meel la saari la-yahay oo taasoo keentay marka waxaan isleeyahay runtii ma mudnayn maaragtay waxa weeye inay dawladdu ka dhigato maaragtay deyn deynaana laka dhaafay waayo inay ama deyn kale soo qaadatana laakiin waa wax muhiim u ah waa wax muhiim u ah dalka oo ay tahay inay dawladdu raadiso soo maaha sidii looga deyn lahaa qayb ayay ka tahay horumarka wadanka maya waktigeedii hadda wax ka badan oo uga muhiimsanaa ka jira oo boqol kiiba boqol uga muhiimsan deyntaanu hadda awalna horey doon uma bixin jirin soomaaliya tobanka sano soo socotana deynta uma bixinayso deeqda la siiyaa ka badan hadda waddanka waxaa ku baxda waxa weeye laba dhibic shan bilyan oo dollar ayaa sanadkan keliya ku baxday oo aysan ku jirin wixii miisaaniyadda iyo waxyaabo badan oo aan la sheegin ayaa ku ayaa ku tala gashay marka deeqdii la siiyey keliya hadday ka faa'iidaysan lahaayeen afartii sanoo hore iyo labadan sano waxaa laga yaabaa dalku horumar u gaari lahay marka deyn haddii lagaaga dhaafana meel cidlaa ka imaan maysa lacagtu haddii meel ay ka timaado waa inay meel kale kasoo baxdaa waa inay timaadaa deynta ayadiina haddee waxay ku xirantaha siyaasad oo arrimaha laysku haysto oo waan kugu soo noqonaya doctor culuso waa kugu soo noqonaya bal aan siiyo professor xuseen warsame dhaqaalaha xuseen warsame soomaaliya wax badan ayaad ka warqabtay guddigii dhaqaalaha loo magacaabaad ka mid ahayd dhowaantan muqdisho aad joogtay halka haatan ay wax ku socdaan dhinaca dhaqaalaha horumar ma kaaga muuqdaa soomaaliya maxay uga dhigan tahay se in deyntan laga cafiyo sahra waad mahadsan tahay aan salaamano saaxiibka maxamuud culusow iyo minister jamaal labadaba aan salaamo horta minister jamaal si fiican ayuu sharxay meeshan wax marayaan wuuna ku mahadsan yahay inuu nala socodsiiyey rajana waa ina geliyay runtii oo waa wax aad iyo aad u fiican maxamuud culisona wuxuu ku hadlay wuxuu ka hadlay ma garanaysaa howlaha yaalla oo had iyo jeeru koobka waxaa la idhaahdaa dadna wuxuu arkaa inta madran dadna wuxuu arkaa inta buuxda ayuu arkaa marka in badan oo inta madran arkaysaan helo aad baa loogu baahan yahay oo culisow inta madran buu arkay inta madran baana runtii maanta dee badan arrimaheena soomaaliya dhaqaalaha soomaaliya inuu soo kordhayo layskuma hayo oo ma garanaysaa de waxbaa kusoo kordhaya sanad walba inay wax kusoo kordhaana wa waa dee lagamaarmaano haddii aan waddan awalba dhulka yaalay haddayna wax kusoo kordhin micnihii waxa weeyaan babada waa meel la baktiyey weeyaan markaas saddex dhibic shan buu ku kordhay baa la way socdaa laakiin aan ku noqdo arrimahan deynta iyo sida muhiimada ay leedahay inaan helo horta lacagta lanagu leeyahay waa wax ku dhow dhow shan bilyan sidii saaraad sheegto waxaa lagu qiyaasaa afar dhibic lix bilyan baa lagu qiyaasaa inteeda badan sida uu sheegay maraykanka hal bilyan buu inagu leeyahay talyaaniguna lix bil boqol oo milyan ayuu nagu leeyahay iyo faransiisko isaguna intain ku dhow dhow marka laba odaa keliya haddii laisku daro laba bilyan haddii markaa kuwa loola dhawaado waa waxbaa yar hagaagi doono waa laga yaabaa inay degmaha lanaga dhaafo waa runtii wasiirka lacagta ugu badan waxaa inagu leh baris kalabka ayaa inagu leh oo laba milyan iyo bara laba bilyan iyo bara kuwan nan kalabka la yidhaahdo uu carabtu hogaaminayso united arab emirates hogaaminayaan iyo kuwait oo mid walba rubuc malyu wax ku dhow dhow inagu leh iyagu ma badna waa lix boqol oo milyan weeyi qolada laakiin shalay ay la kulmayeen ayaa iyaguna wax bilyan ku dhow dhow international military funka ama ma garanaysaa hay-addaas sanduuqa lacagta iyo weel banka labadooda marka laisku daro wax bilyan ku dhow dhow ayay inagu leeyihiin africa development oo boqol iyo konton inagu haddii lagu darana waa lacag badan iyo arab banka inta iyaguna hadday naga dhaafaan marka waxaan ka wada haddii kuwa laynaga dhaafo waxa markaas suuragala in ay bedeli doonto sheekada la hayo ee dhaqaalaha narrativeska waxaa la idhahda ay bedelaysaa oo ah waddan keliyana hadda lanoo arkaya oo maalgelin mutaysta sida shiinaha iyo waxay nagu tartami doona wadamada carabta iyo yur iyo north america ba ayaa nagu tartamaya ayaan qabaa waa tahay haddaan bal dib ugu noqdo wasiir jamaal mudane wasiir waxaa jirta sida uu ka dhawaajiyay doctor culusow in lacag la siiyo soomaaliya deeqa ah lacagtaasi balaayiin ay gaarayso suuragal ma tahay xataa lacagaha deemahii soomaaliya lagu leeyay qayb ahaan in loo qoondeeyo si loogu bixiyo lacagaha lagu leeyay soomaaliya waayo waxaa sii kordhaya xataa lacagta dulsaarka ee lacagtan ay dhalayso mar walba lagu sii yeelanayo soomaaliya su-aal fiican laakiin lacagaha marka soomaaliya la siiyo gargaarka lacagta inta badan waa lacag ku baxda arrimo gargaar iyo humanitarian waxyaalahan loo yaqaan taas waxa wey waxay timaadaa marka ay dhibaato ama abaara jiraan ama duufaana jiraan ama waxyaalahaas oo kala dhaca marka wax la budget la gelin karo maaha lacagta inta one point two billion lacag ku dhow ayaa humanitarian naga soo gashay lacagta developmentiga ama horumarka ee waddanka soo gasha oo toddoba boqol iyo dheeraad ahayd sanadkii hore wadamaday ka timi waa wax sanado hore la qoonday oo sanad kasta qayba timaado talanba maanta waxaan la shirnay u s aid waa hay-adda horumarinta maraykanka waa ognahay sanadka u s aid soomaaliya intay gelinayso sanadkii hore bishii laba kun iyo toddobiyo tobankii bishii labaiyo tobnaad shanteeda ayaan heshiis wada galaan saddex boqol oo milyan ah oo saddex sano soconaya sanad kasta ognahay marka waxaan ka filayno waddan walbana waa sidaa baahiyaha kala duwan ee waddanka ka jira daraaddood lacagta tan waxaanagu ku dadaalna in systemka lasoo mariba horta budgetka aan ku darsan karno lasoo marsiiyo weli maadaama systemkaan ka shaqeyno p f m-ka kullig ma soo wada maraan marka world bank waa soo marsiya kuwo kaleo soo marsiyan oo budgetkii lama gelin karo dhammaantood marka waa arrin aan wadno shaqadeeda hadda in waddan markaan heshiis wada gallo oo deeq bixinayaan deeqday noqoto deeq aan ku xisaabtami karno oo ognahay intay tahay oo budgetka la gelin karo miisaaniyadda dawladda oo sidaa wax lagu xisaabin karo marka sida hadda wax yihiin humanitarian lacaga ma qorsheyn karno oo kuma dari karno budgetka tan kalena waa ognahay sida oo kala baxaysay cidda fulinaysa ee meelaha laga fulinayo hay-adaha fulinaya waxaanu samaynay hadda system la yidhaahdo aims waa aid information management system gargaarka waddanka soo gala sida loo maamuli lahaa oo online hadda noqonaya bishan oo qof kasta waddan walba wuxuu soo gelaya la arkayo cidda qaadatay gobolka la geeyey tuulada la geeyey mid kaa markaa daba joogo oo la yidhaahdo qiimeyntii iyo dabagalkiina waa sameynay oo dabagelaya qiimeynaya hubinaya marka arrintaas waa arrin deeqa oo gaara waa ta- budgetka waa jiraan wadamo markaa sida turkiga oo kale iyo wadamo kale oo lacagna siinaya direct budget support oo miisaaniyadda naga taageera waan ku qornay reportkan waa soo baxaya waa la daabacay wasaaradda qorsheynta laga helaya buog dhan oo sheegaya wax kastoo waddanka soo galay wixii central bank soo maray iyo wixii soo maray hay-ad kale iyo wixii waddanka meel kale soo maray oo dhan ba uu ku qoran yahay waa tahay marka labadaba isma gelayaan waa laba qaybood ba keliya dad badan waxay ka dhawaajinayaan in waktiga hadda een, dowladda soomaaliya ee u ololeynaysa in deyntan laga daayo xataa ay tahay wakti laba sano iyo ka badan hadda soomaaliya ay soo gudubtay dowladda jirto een, wixii hadda ka dambeeyay ololo doorasho iyo wixii la halmaale la geli doono marka tanna ay iska tahay un wax eh, iska soo celcelina laakiinse aysan rasmiyan ahayn wax hirgeli kara waktiga hadda la joogo ma kula tahay xilligii ugu fiicnaa in hadda la joogo oo howshan inaad qabataan ay tahay horta haddii aan deynta lena ka cafin oo wadamadan deymaha nugula naga cafin wadanka wax gargaarkan hadda soo jiriyey iyo humanitarianka iyo waxyaalaha yararka horumarinta ka badan oo na soo geli kara ma jiro bangiyada adduunkana bangiga adduunka iyo meelaha kalena macaamil aan ka badan wax yaroo deeqa maaha lama yeelan karno marka waa muhiim in aan si deyntan oo ka cafiyo aan processkan sida loogu talagala u fulina shuruudihi aan kasoo baxnaa shuruudahan sideed iyo tobanka shuruudoodna haddaa fiirisid mid kastaa fiiriso wax waddanka dani ugu jirto waxyaalo fara badan oo waddanka ka qaribnaa ayaa processkan aan ku saxnay waayo doctor culusow horta wasiirku waxa weeye asagaa qiray baa hadda oo ah in miisaaniyadda wax lasoo mariya inaysan jirin oo deeqdaas oo dhan hadda aanu ka hadlaynay marka humanitarian lagu magacaabo waxaa keenaya waxa weeye deeqbixiyaashu waa inay helaan farsamo ay hawshii eh, wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ay ku fulin lahaayeen matalan wasaaradda caafimaadka oo kale waxbarashada oo kale muxuu ahay biyaha oo kale hadday samaynayaan marka maadaama aysan rabin inay u muuqdaan ayagu inay wasaaradii isu bedeleen waa inay title siiyaan marka humanitariana ayaa loo bedelay marka waxa keenay in la isticmaali waayo miisaaniyadda waxa weeye in eh, deeqbixiyaashu ay runtii eh, eh, eh, u suurogeli weysay in la helo maamul wanaagsan oo ah mataqaanaa eh, hay-adihii dowladda iyo dowladnimadii laftigeedii madda labaad ilaa hadda waxaad arkaysaa hadda markii aad fiirisay sideed iyo tobanka qodob oo shuruudaha hadda wasiirku ka sheekeynayay waxaa ka mid a waxa weeye eh, deyn ha qaadanina dad deyn ha ka qaadanina gudaha eh, wasiirka maaliyaddu hadduu qof mushaar uu leeyahay zahra haddii mushaarkeeda waa in ayada toos loo siiyaa oo aan qof kale loogu dhiibin eh, wasiirku waa inuu amar soo saaraa oo haddii dowlad goboleedyada lacag la siiyo inuu soo celiyaa ilaa haddeertaan lacagihii loogu dhiibay dowlad goboleedyada waa u gudbin la'yihiin waana siin la'yihiin maalin walbaba muran iyo mataqaanaa dacwaa ka taagan deeqbixiyaashiina waxay leeyihiin war lacagtii laydinkugu dhiibay dowlad goboleedyada ma siisaan kabacdina aad u sheegtaan processkii xisaab celinta iyo sida uu yahay marka maamulkii b- basic ahay ayaa ilaa hadda shaqayn waaya warqadii hadda ay wasaaradda maaliyadda iyo muxuu ahay guddoomiyaha bangiga dhexe ay usoo direen hay-adda i m f ta oo markii la qiimeynayay hadda fulinta barnaamijkaana waxaa ku qoran horta eh, ciidamadan ah eh, nabad sugid nabadgelyada in loo baahan yahay ilaa labada kun iyo labaatan iyo kowda inay dalka sii joogaan midda labaad waxaa aada loogu mataqaanaa hoosta looga xariiqayaa waxa weeye in nabadgelyada xaggeeda iyo dib u heshiisiinta xoogga la saarayo marka marka aad ka hadlayso dhaqaale iyo horumar iyo maalgelin waxaa ka horeeya horta marka u horeysa inuu jiro system iyo maamul xag nabadgelye ha ahaado xag siyaasadeed ha ahaado Eh, markaasaa waxaa laga yaabaa horumar iyo dhaqaale iyo eh, Waa.
waayo waxa ugu horeeya waxa weeye lacagahan haddaad miisaaniyad iyo dibad u baahan tahay horta lacagta dalka gudihiisa waa inay ka timaadaa marka dalkii dhaqaalihiisiiba hadduusan isku xirneen wasaaradda maaliyadda ee federaalka iyo midda dowlad goboleedka ay ilaa haddeertaan laga shaqaynayo sidii laiskugu xiri lahay Eh, u malayn maayo eh, qof kasta oo aqoon-yahana oo waxgarta inaysan hawsha laga hadlayo inaysan jirin arrinta deyn Waad.
bixintu runtii waxaan isleeyahay waa iska mataqaanaa public rela- relation loogu talagalay ama dadweynaha uun sidii khayaali uun lagu geliyo afarta sanaa loogu talagalay maahane wax hadda oo ah ay soo kordhinaysaa ma jirto waata oo kugu soo noqonaya waata doctor culus oo kugu soo noqonaya yaraan doctoorka halkaa saxiid yaraan u saxo way sidaad la socotaan sanadkii haddaan soo dhaafnay boqol milyan oo euro ayaad midooda yurub soomaaliya ugu deeqay oo miisaaniyadda lagu taageeraya boqolkaa milyan shuruudaha waxaa ka mid ahaa in la wadaago waddankoodana wadaagaan lacag waxaa jirta surge support la yidhaahdo taana waa la wadaagaa oo anagaaba qeybka processkaas loo qaybiyo wayna socotaa humanitarian ama gargaarka bini-aantinimo waa yaqaan doctoorka u shaqeyso maalma maaliyaddu lama soo marsiin karo budget maaha wax la qorsheyn karo oo wax abaara keenaan dhibaatooyin kale bina oo xagga laka yimi markay dhacaan dadka lagu caawiyo way waa waxyaala dadka lagu qoodinayo miisaaniyadda lama soo mariyo meelihii miisaaniyadda lasoo marinayo o dhan sanadba sanadka ka dambeysa sanadkan kor buu sii kac boqolkaas boqol iyo afartan kale world bankiga tii turkiga tii meelo kale waxaasoo dhan waxay soo marayaan bankiga dhex marka kor ayay u kacday waana la ogyahay tan kale s m p ga ama barnaamijka dencafisku waa sida keliya aan ku heli karno in aan kula falgalno hay-adaha caalamka waaweyn ee mataqaana bangi adduunku ka mid yahay haddii aan la samayn halkaasaan joogayna wax isbedelaya ma jiro shuruudaha haddaan hamar ku noqo waxaa ka mid ah in askarta mushaharkooda akoonkooda loogu rido askari kasta lacagtiisana toos u qaato oo dadkii dhexda ku jira meesha ka baxaan wax waddanka u fiican waxaa ka mid ah in wax caafimaadka wax lagu bixiyo waxbarashada waxaa ka mid ah in saboolnimada lala dagaalamo boqol waxyaal waxaa ka mid ah in dakhliga waddanka kor loo qaado waxaa ka mid ah in khayraadkii kalluunka ee lagu heshiiyey in dowladgoboleed dowladda dhexe kuwada heshiiyaan la qaybsado waxaa ka mid ah khayraadkii maxaale batroolka iyo arrimahaas oo waata doctor culus oo suu leeyahay qorshe sideed iyo tobankaas oo wada muhiima qorshaha dowladda ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka inay isla shaqeeyaan wasaaradahooda maaliyadda oo wax isla kaashadaan xataa qeyb ayay ka tahay ayuu leeyahay mana jirto taasuu leeyahay hadda oo wada shaqeyn ma jirto dhexdooda ah marka taa maxaad uga jawaabaysaa sacaadatu wasiir waa kaga fikir duwanahay doctoorka way jirtaa wada shaqayntu wayna ku heshiiyeen qey waxyaalo fara badan wasiirkan hadda maalin kasta oo sharci kasta oo golaha wasiirada la geenayo intaan la geyno shuruudda waxa weeye waa inuu soo maraa wadatashi dowlad goboleedyada sharciyood badan baa yaalla kii p f m kiiba hadda yaalla guddiga hor yaalla oo la ansixinaya dowlad goboleedyada soo wada mareen kii cashuuraha mideynta cashuuraha ay kusoo wada heshiyeen oo golaha wasiirada ansixiyey qaybsiga khayraadka waddanka ama sida fiscal federalismka waxyaalaha loo yaqaan oo dhan waxay u baahan yahin wadatashi la-aantoodna ma suurtagelayso wadatashigaana wasaaradaha wasaaradda maaliyadda ugu horeysa iyo kuwa dastuurka iyo arrimahaas oo dhan wadatashi la-aanteed ma suurtagelayan marka marka anagu fikran qabno waxa weeye dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ma kala maarmayaan waa inta sharcigu qabo marka wax kastaan qabanayna waa inaan kala tashanaa oo qeyb ka noqdaan processka wax lagu sameynaa waayahay waxaan u gudbayaa professor xuseen warsame
laba arrimood baan ku yar daraya arrintaas kow horta arrintuu kaga dhawaajiya culiso waa muhiim ee ah haddii maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe aanay lahayn wada shaqayn oo dhaqaaluhu dhinacuu u jeedo aanay ka wada shaqaynaynin la gaadhi maayo hadafyada ay qaybta ka tahay in dayn laynaga dhaafo si aan mashruucyo u samaysano horta waa arrin muhiima arrin maqana ka maaha madaxdana ka maqan maaha waxoogaa ma garanaysaa qolooyinkaygii guddiga dhaqaalaha barnaamijyada aan isku dayno laftiga iyagu in aan qabanno ayay ka mid tahay inaan isugu yeedhno guddiga la yidhaahdo guddiga dhaqaalaha oo dabcan madaxweynuhu mid hogaamiyo barnaamijkaas inu ka mid yahay wasiir jamaal laftiisu ka mid yahay wasiirka maaliyaddu ka mid yahay wasiirka baacmishariga ka mid yahay bankiga dhexe gudoomiyuu ka mid yahay shantayadii ma garanaysaa soomaaliyada aqoon-yahanadii aan ka mid nahay iyo muhiim maamul goboleedyada beresidinadooda marka haddii intaan isu keeni karno qorshaha iyagu waxa weeyaan inaan shir qaran isugu yeedhno haddii ilaaha yidhaahdo bilaha soo socda hadday juun noo suurtooda ramadaanta marka laga baxo haddii ilaha yidhaahdo oo markaa la yidhahdo waa dhaqaaluhu halku u socdaan annaga laftigay waan qaybtaa ka qaadano stadiyaa soo diyaarinana aan iyagana hor dhigno aan idhaahnana hadallada cuduse uu ka hadlayo oo kale iyaga lafteegana aan meesha soo gelino weeyaan ku jirta in yar aan dib ugu yar noqdo deynta iyo faa'iidadeeda dhaafidana in yarna aan ugu yar noqdo si fiican buu u sharxay jamaal waxa laga faa'iideeyo laakiin de automatic ma aho haddii interna i m f ay tidhaahdo wixii waad ka baxdeen ma aha in wixii laynaga wada dhaafayo ma aha waddan walba toddobiya labaatan hay-adood iyo waddan ayaa lacagtaynagu leh toddobiya labaatanka mid waliba oo xogaa in la yar qanciyo ayuu hadha u baahanaya gooni gooni loola hadlo oo la yidhaahdo intee naga mid wala marka wuxuu isku dayi doonaa inta ugu yar ee uu kaa heli karo inta ugu badan uu kaa heli karo inuu ku gogortamo marka taa lasoo sameeyo gogortankaa la sameeyo ayay dabeetana i m f tu iyo world bank intay isku tegaan odhanayaan war intaa ay dadkani ka tegi waayeen inagu aan ka bixino kabacdina markaasaa la odhanaya wadamadii haddaba waad u furi kartaan mashruucyo aad maalgelin ugu samaysaan ama dayn ama deeq midka doonata lahaatee oo wadamo badanoo shiinuhu ka mid yahay oo aad u doonaya inayna maalgeliyaan baa jira xataa lacag ugu talagalanoo fara badan oo deeq abaa jirto shan iyo toban bilyan ah oo ay ugu talagalaan africa soomaaliyana meelaha ugu horeeyay ay inay ka qaybgeliyaan ate haddii lanaga dhaafo deymahaas marka waxaa markale ku dardaro waxaan qabaa wax badana way noo dhiman yihiin meel loo socdaana inay yar muuqato ayaan arkaya anigu wadamo sidan oo kale soomaaliya waxaa ku dhacay oo dal burburay oo dhibaato ay soo wajahday oo deemihii lagulahaa maalinbaba lacag ay kordhaysay oo maaragtay intaasoo bilyan oo dollar lagu yeeshay oo laga cafiyey ma jirta xataa dalalka africa ha laba wadan baa jira siralayun iyo waxaan umaleeyaa kakaun liberia ahaa baan umaleeyaa ayuu ahaa baan filayaa labadaba waa laga cafiyey si waxaana looga cafiyey runtii hawa siralayun iyo liberia weeyaan waxaa looga cafiyeena sidaa habkaa iminka inagu aan marayno ee marba tallaabo laynagu xulayo markii dambena ay ina horboyso gorgortanka inoo gelayso i m f tu sidaasaa lagu dhameeya marka waa hab laysla yaqaano oo caalamiya weeyaan oo xataa shiinaha iyo wadamada la xidhiidha ay hadda doonayeen inay kasoo qayb galaan oo iyaga laftooga ayaa deymo badan hadda ka lumaan oo gaar ahaan waxaan beltiga ay yidhaahdeen ay fureen shiinuhu lacago badan baa kaga looba marka iyaga laftooda kasoo qayb gelaya marka waxaaso dhan isku wada xidhan waana suuragal waa lanaga dhaafi karaa haddii ilaahay yidhaahdo ma aha wax khiyaaliya maaha runtii dadka aan loo tusiyo inuu wax khiyaali yahay ma aha wax khiyaaliya waa wax runa weeyaan oo haddii ay dhacdo haddii ilaahay yidhaahdo aan ka faa'iidi karno haddii ilaahay yidhaahdo waa tahay wasiir jamaal bal waxaad iga warantaa marka heerkii ugu dambeeyaad joogtaan hadda waktigaad joogtaan mase lixdaas bilood kadib waktiyo danbaa idinsii dhinan dhimanaan doono
walaal waxa weeye waa sida processku u socdo marka kan bishan aakhirkeeda haddii alaydmo aan waanta u dambeysay la galo waxaa nala bilaabay waxa la yidhahda u c t u c t waxa weeye waa upper credit crunch waa loo yaqaan waxa weye waa lix bilood lixdaa bilood waxaa la fiirinaya saddexdii qodob aan sheegay maamul wanaag waxaa la fiirinaya saboolnimada inaan la dagaalno documenty ama qorshihii qaranka inaan soo diyaarino warqadan ay ku jirto i t r c da loo yaqaan iyo inaan kuwii hore aan u gallay aanan dib u dhac ka iman dabadeedna waxaa shiraya boardka ama guddiga golaha sare xukuma bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka shiraya halkaasa ajendaha marka waxay dana xafiska go-aanka decision point baa lagu gaaraya halkaasu ka dhacaya haddii alla idmo taasaanu ku heshiinay annagu waa dadaalinaa qaybteeda marka taas dhacdo marka ayaa waxaa furmaya marka processkii aan noogu sahlanaan lahay marka inaanu adduun kula falgalo way shuruudihii oo dhan imtixaanki markaas wey waa ku baasna wey doctor maxamuud maxamed culusow maxay tahay fariinta aad u dirayso dowladda soomaaliya oo ku salaysan hanaankaad isleedahay wadiiqada ugu habboon ay mari karaan waa noocaasi maadaama aqoon-yahanadii waddanka aad ka mid tahay
wa waa mahadsan tahay horta waxaan rabaa inaan wax yar uun caddeeyo waxa weeye matalan hadda bishii hadda aan soo dhaafno marched u n security councilka resolutiona kasoo baxay oo ah mataqaanaa ku saabsanaa laba boqol iyo laba kun afar boqol iyo lixdan iyo kow ahay wuxuuna ku saabsan yahay in xataa hay-adihii kaalmeyn jiray inay kaalmadoodii ay ku xirayaan mararka qaarkood wixii ka dhacay muxuu ahay baydhabo kale ka dhacay ay leeyihiin waa in warbixin ay ka timaadaa waxay ka hadlayaan waxa weeye in eryadii la eriyey ninkii ahaay mataqaanaa wakiilkii qaramada midoobay dartiisii in ilaa hadeertaan ay tahay u arkayaan beesha caalamku wax khalada oo oo maaragtay danta dadka iyo dalka soomaaliya ku jira uusan ahayn marka waxa weeye tii hadda la haystay oo mucaawanada ahayd oo la rabay in looga faa'iidaysto ayaa hadda gobolladii iyo mid walbaba aysan helaynin maanta sababtuna ay tahay shuruudo lagu wada xiro laleeyahay waa in ribooradii la helaa wixii dhacay ciddii mas-uulka ka ahayd baydhabo dadkii la dilay dadkii qofkii mas-uulka ka ahay hala soo sameeyo dawladdu marka waxa weeye anigu aan isleeyahay waxa weeye sideed iyo tobanka qodob in lagu yidhaahdo matalan waa inaad mataqaanaa aada record garaysaa wixii kharaj iyo dakli kaa soo baxay kaa baxa inaad wasiirku uu warqad qoro oo la record gareeyaa documentation in la yidhaahdo waa in dadka la tababaraa waa in sharciyadaas aad geyshaa waxa weeye waxay muujinaysaa xafiiskii iyo dawladda la dhisay iyadu horta inaysan fakerayn sideeda maxaa dawladnimo looga baahan yahay dawladnimo maxay tahay maamulka loo baahan yahay dawladnimada ma ahan qofka wasiirkaa waa tahay laakiin adiga wadiiqada kula haboon maxay tahay wadiiqada ugu horreysa waxa weeye wixii talooyinka lagu siinaayo oo beesha caalamka ay kaa rabto waa wax kooban weeye waxaa ballaaran waxaa ugu horreeya inay horta xagga siyaasadda ay u dawlad sharciga u hoggaansamayso ay noqoto nidaamka ay raacdo in maamul loo baahan yahay in dalku uu noqdo dal midaysan oo isku xiran oo nabada in mataqaanaa wax alla wixii fidqalalo iyo siyaasadda iyo iska horkeenayaa la joojiyo oo laga hortago markaasaa dhaqaalaha iyo sideed iyo toban qodobaan ka tagnay iyo waxaasaa qof kastoo akriya oo dugsiga sare ka baxay oo akriya mataqaanaa maaragtay muxuu ahay sideed iyo tobanka qodob waa yaqaanaa waana sheegi karaa keliya waxa weeye wariyaha fulinaya maxaa loo fulin waayo qof walba isweydiinaya markaas oo kale marka waddanku wuxuu ku shaqayn karayaa maamul saxa nidaam cadaalad hogarsoor oo shaqaynaya booliis shaqaynaya ciidamo nabadgelyo shaqaynayaan maamul isku xiran miisaaniyadda hadda la keeno boqolkiiba afartan iyo lix deeqbixiyaashaa bixiya dalka intiisa kale hadda loo isticmaalayo waxaana laga qaadaa waa hal deked waxa weeye dekedii laftigeedii waxa weeye hadda waxaa ka mid a shuruudaha in la negotiate gareeyo heshiiskii lala galay muxuu ahay qoladii maamulaysa meesha waxay ka mid tahay waxyaabaha oo ku qoran meesha oo sideed iyo tobanka qodob ka mid waxyaaba oo basiga ku qoran waxaas ka badan inaad qabato waa inaad adigu isu fakertaa maahan in lagu fakeraa maahan markaasna lagu yidhaahdaa niyo qashinkaa yarkaa iska wareeji si aad gurigaada u gasho in lagu yidhaahdaa wax oo horumara iyo isbeddel ay keeni karta lama arko waxaana isleeyahay waxa weeye waxaa maqan garashada ah dib u dhiska qaranka soomaaliyeed dadka mucaawanadana waxaa loo siiyey waxa weeye soomaaliya waa failed state waa dawlad waxaa loo diyaar loo yahay in dib loo dhiso waktigaas horta dib u dhiska waa inaan ka faa'iidaysanaa si aanu uga hadalno dayn daynta cafinteeda iyo dayn qaadasho kale iyo waa tahay aad baad umahadsantah culusow bal ugu dambeyntii waxaan siinayaa wasiir jamaal wasiir jamaal maxaad jeclaan lahayd inaad kusoo gunaanado adigana qaybtaada horta aada bay umahadsan yihiin dabada doctor waa niman aqoon-yahaano soomaaliyadoo wadankana ka naxaya taban fiican naxaya waxaan kusoo gunaanadi lahaa horta arrintan dancafiska meeshii ugu dambeysay ayuu maraya insha allah waxaan rabnaa inaan sidaan sidaan ku qorsheynay aan heshiiska kula gala adduunka inaan u dhamaystirno waxaan rajaynaynaa haddii alayd marka taasi hirgasho inaan iska ilaalino inaan deymo kale oo kuwaas oo kalea waddanka anfacayn aan loo baahnayn inaan waddanka dib loo gelin waxaan kaloo isku dayaynaa inaan ka faa'idaysano khubarada soomaaliyeed labada doctor ka mid yihiin golaha horumarinta dhaqaalaha waa doctor xuseen warsima ka mid yahay iyo dadka aqoonta le inaan kala tashano bal sidii waddanka horumar rasmiya oo muddo dheer qaata oo waare aan ugu u gaarsiin lahayn talooyinkaas waa inuu noqdaan talooyin dadka soomaaliyeed ka yimid baahiyahooda iyo hamiyadahooda u gaarkaa dabeedna aan sidaa ku hawlgallaa haddii aleed maxaan rajeynaa wax kan inaan markaan iska dhamayno inaan dib ugu noqonaan hore uga socon waayah asna waxaan siin lahaa gunaanadka bal dhankiisa professor xuseen warsame ka o horta ha la wado oo xoogga ha la sii saaro arrintan magaranaysa dayndhaafka waa muhiim weeyi waayo hibis brogramka ayaa dhigaya mar alla marka arrimaha la dhameeyo in mashruucyo loo furi karo lacag deeqana la siin karo waddanka oo deeq oo aan daynhayna la siin karo dayn fududna la siin karo ayay dhigaysaa taasi waa muhiim si taa loo helana siduu wasiir jamaalba ka dhawaajiyey waxaa loo baahan yahay wada shaqayn dadka soomaaliyeed iyo weliba madaxda dawladda soomaaliya iyo madax goboleedyada ah oo haddii la dhado annaguna aan isku dayi doono inaan ka qayb gallo arrintaas haddaanaha gudihii ta saddexaad waxa weeyaan culusona uu taabtay way isku xidhan yihiin siyaasadda xuquuq bil-aadanka iyo dhaqaaluhu way isku xidhan yihiin haddii aanad siyaasadda iska dejinin oo arrimaha xiisadaa socda aynaan iska dejinin dhaqaaqi mayno oo xuquuq bil-aadanka aynaan had iyo jeer isha ku haynin siyaasadan dee ma garanaysaa taagananaa waan dejin karaay iyadan aan dejino aan isxodxodano oo dawladda soomaaliyeedna ay xodxodato kuwa macaridka kasoo horjeeda macaridkuna ay dhagaha yaro furaan oo ma garanaysaa iyadana walmadka afarta saddexda arrimood haddaan isu keenno waxaan qabaa waynu horumar baynu gaari karraa haddii laha idhahdo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sharaf ay iitan aad barnaamijka igala qayb gasheen dhammaantiinna waa idin mahad celinaya waad mahadsan tahay master waa wasama guud ahaana dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaadkan oo aan ku eegnay soomaaliya maxay uga dhigan tahay in laga daayo deemaha ma buuxiso sharuudihii loogu talagalay sidee ayaase deemahaasi looga cafin karaa qodobadaas iyo kuwo kaleba barnaamijkana waxaa igala qaybgalay wasiirka qorsheynta dowladda federaalk ee soomaaliya mudane jamaal maxamed xasan oo ku sugan magaalada washington kana mida wafdiga ra-iisul wasaaraha doctor maxamuud maxamed culusow oo ka faallooda arrimaha soomaaliya degana gobolka michigan iyo sidoo kale professor xuseen warsame oo ah dhaqaalayahan degan dalka canada barnaamijkii waa naga intaa intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo